بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا إخواني في الله وحين كل حجرني كتاب التوحيد عشر كان وعشر بقول كنتن يصدح waxaana ku sharaxaynaa oo ka bilaabanaya baabka konton iyo sagaal oo shiikhuu u baabeeyey baabu fii munkari alqadar fii munkari alqadar baabkan sheikh wuxuu ka- kaga hadlayaa aliimaanu bilqadar ama xukumka uu yeelanayo qofka diida qadarta ilaahay oo rumayn waaya baabka ayuu kaga hadlaya marka fi munkir alqadar macnaha idaafada ayuu nuunki u gooyey ee fi munkirina alqadar ayay ahayd marka waa laisku idaafeeyey markaa macnaha qofka qadarta alla beeniya oo inkira xukumkiisa iyo ayuu tilmaamayaa iyo maaragtay ciddii la timid oo bilowday waxaynu ognahay rukni inuu yahay eh, iimaan aliimaanu bilqadar ruknu min arkaani aliimaan asitta oo xadiidka jibriil lagu sheegay shiikhuna inoo keeni doono marka waa rukni dhan culummaduna waxay yidhaahdaan usuusha waxa weeye iyo arkaanta qofku mid ka mid ah hadduu beeniyo waa lagaga baxayaa diinta hadduu cilmi u leeyahay oo beeniyo waa ku gaaloobaya khatar waa haddaba qadarku waxa weeye culammada qaarkood waxay yidhahdeen qaala bacd alculamaa alqadaru siru llah fii khalqi qadarka ilaahay wuxuu uu qadaray waa wax sir ah oo aynu garanaynin laa naclamuhu ma ogaanayno ilaa bacda wuquucihi wax markay dhacaan baynu garan karnaa mathalan tusaale inuu biri roob inoo da'o hadduu alla qadaro innaga ma ogaan ma ogaan karna inuu biri roob da'ayo laakiin ilaahay waa ogyaho waa qadaray markuu da'a kabacdi baynu ogaan karnaa odhan karnaa roob baa da'ay ha laakiin allah subxaana watacaala isagu waa ogaa inta uuna roobkaanba keenin ayuu ogaa inuu wakhtigaa roobkaa da'ayo oo sii qadaray idan waa sirullahi fii khalqihi marka koomkaanoo dhan allah subxaana watacaala inta uunan abuurin sida inoo imaan doonta xadiidka awal maa khalaqa allahu alqalam ilaahay wuxuu ugu horreeyey uu abuuray waxay buu yidhi nebigu qalam qalam buu abuuray qalamkii markuu abuuray ayuu yidhi uktub qor markaasuu yidhi maxaan qoraa yaa rabbi qor buu yidhi maa yakuunu ilaa yowmi alqiyaama wax alla maa huwa kaa'inu ilaa qiyaami saaca qor buu yidhi fajara alqalam waa ku dareeray waa la qoray idan marka alqadaru waa sirullah sidaa daraaddeed baa saxaabada ridwaanullahi calayhim markuu nebigu u sheegay wax walba inuu ilaahay qadaray oo maqaadiiru lkhalaa'iq inuu qadaray weliba axaadiidta imaam muslim ee werinaya qaar baa waxay odhanayaan qadara allahu maqaadiira alkhalaa'iq qabla an yakhluqa asamaawaati waalardi bikhamsiina alfa sana idan marka wakhtigaas aad uga horreeyey oo waxa weeye konton kun oo sano ka hor intaan koomkaba la abuurin innagana laydaan abuurin baa wax kasta oo adduunkan ka dhacaya ilaahay qadaray wuxuuna ku qoray looxul maxfuudka ha waa fi kitaabi maknuun wax walba halkaasay ku qoran yihiin idan marka qofka beeniya khatar buu gelayaa markaa in la beeniya ma saa daraaddeed buu nabigu saxaabadu markay weydiiyeen uu saa ugu sheegay bay waxay yidhaahdeen fa fiima alcamal haddii wax walbana loo qadaray oo saxaabi baa nabiga weydiiyey rasuulka ilaahayow ma waxaan hadda kaannamaa khuliqna al'aan hadda ina la abuuray baad moodaa ma waxaan u camal falaynaa wax hadda naloo bilaabayo oon horay u qorayn mise wax qoraa maya buu yidhi waxaad ku camal falaysaan wax horay loo qoray oo jafad bihim alaqlaam waxa weeye qalankii ku qalalay jafad bihi suxuf markaasu waxay yidhaahdeen fa fiima alcamal maxaan camalka marka u samaynaynaa maan iska tala saaranno afalaa natakil wixii ilaahay noo qodaray maan iska tala saaranno qofkii janno loo qoray jannuu tegin kii naar loo qoray naar buu tegin nebigu wuxuu yidhi laa may icmaluu camal sameeya fa kullu muyasarin limaa khuliqa lah qof walba waxaa loo fududaynayaa wixii loo abuuray haddii khayr ilaahay awal kuu qadaray dariiqii khayrkaa laguu fududaynaya oo dad badan maanta waxaa arkaysaa inay dariiqii khayrka ku dadaalayaan diintii iyo wanaaggii dariiqaasaa loo fududaynaya ilaa uu ku dhinto saasuu ahlu khayr ku noqonaya ilaa naga mid dhigo amaa qofka kale oo dariiqii khayrka lagu kari la'yahay oo waxa weeye dhibaato si ugu jira ku dhimanaya haddii marka hore aan khayr loo qadarin marka waxaa loo fududaynayaa dariiqii xumaa oo loo qadaray Mm. taas weeye marka marka waajib waxa inagu ah inaynu rumayno oo waxa weeyaanu sidaa u ictiqaadno ayaa waajib inagu ah haddaba qadarku maraatib buu leeyahay maraatib alarbaca afar arrimood oo la rumeeyo ayay qadarta la yidhaahdaa afar arrimood markaad rumaysid waad rumaysay aliimaanu bilqadar maxay yihiin awalan waa cilmullah waa inaad rumaysaa allah subxaana wa tacaala inuu cilmigiisa ku koobay wax walba ha wax walba litaclamuu ana allaha qad axaada bikulli shayin cilma allah subxaana wa tacaala wax walba cilmigu ku keenay wax walba cilmigu ku koobay idan وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها idan haddii la yidhi badda gudaheeda waxa ku jira iyo biriga geedka caleenta ka soo dhacda ilaahay baa u cilmi leh idan cilmigiisu wax walba ku kooban qad axaada bikulli shayin cilma waa inaad cilmigaa rumaysaa marka azaliga ah oo maarata sidaa u rumaysid labo waa inaad rumaysaa cilmigaas ilaahay uu koobay inuu intuu qadaray ku qoray looxul maxfuudka wax walba adduunkan ka dhici lahaa looxa maxfuudka lagu qoray ha sida xadiidkaa inoo tilmaamayo wax walba looxa maxfuudka ku qoran yihi fi kitaabin mubiin ina dalika fi kitaab ina dalika cala allahi yasiir wax walba looxa maxfuudkaasi ku qoran yihiin ha fi looxi maxfuud halkaasaa lagu qoray waa kitaabka looxa maxfuudka ilahay yidhi laa yamasu ila almudahharuun cid taabataa ma jirto waxa weeye kuwa dahiran oo malaa'iga oo ilaahay ugu talagalay mooye taana marka waa kitaabada midda saddexaad martabada saddexaad waxa weeye waa mashii'atuhu ilaahay wuxuu doonay inuu koonkan abuuro waa iraadadiisa iyo mashii'adiisa isagaa doonay wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaa allah haa faman shaaa minkum an yastaqiim waxa weeye kiini doonaa ha gaalooba kiini doonana ha toosnaadaa la yidhi wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaa allah ha marka wax walba mashii'ada ilaahay bay ku dhacayaan wa khalquhu waa midda afraad waa martabada afraad martabatulkhalqi baa la yidhaahdaa allah cilmi markuu u yeeshay oo uu qoray oo uu doonay inuu abuuro ayuu uma khalaqa khalqiga ugu dambeeya beyd bay marka culummadu ku kulmiyeenoo waxay yidhaahdeen markay kulminayaan beyd gabay isugu keeno waxay yidhaahdeen cilmuhu wa kitaabatu mawlaana ومشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين أي وهو waxay ku dhacaysaa marka khalqigii khalqiguna waa iijaadun in la ahaysiiyo shaygii wa takwiinun maaragtay la khalqo oo waxa weeye koomka uu yimaado loo sameeyo kayfiye iyo qaabkii ilahay ugu talagalay idan maraatibulqadarkaas qofku markuu rumeeyo oo yidhaahdo waxaan ictiqaadayaa allah subxaana wa tacaala inuu cilmigiisu shaamil yahay oo wax walbana koobay wixii horay u tegey iyo waxa soo socda iyo waxa dhici doona kulli ilaahay cilmi u leeyahy kow aad rumaysid haddana inuu ilaahay qoro loox maxfuudka ku qoray aad rumaysid ilaahay inuu doonayo mashii'adiisa rumaysid aad rumaysid inuu ilaahay wax walba abuuray idan markaas aliimaanu bilqadar waad haysaa waad rumaysan tahay markaa waa xaqiiqowa haddaba dadku saddex nooc bay ugu qaybsameen waa soo koobaynaa saddex nooc ayaa loogu kala baxay aliimaanu bilqadar waa bacda asaxaaba saxaabadii intii ka dambaysay nebiga iyo saxaabadii dariiqaasay mareen aynu tilmaami doonno laakiin dadkii ka dambeeyey oo xilligii taabiciintii bay bilaabatay waxa weeye qadarka saddex qaybood baa loogu qaybsamay siday culummadu caddeeyeen qolo laba qolo ghuluwi bay ku sameeyeen oo qolo ghuluwi bay ku samaysay oo xadgudub bay ku sameeyeen oo waxa weeye waxaa la yidhahdaa jabriya waxay yidhaahdeen wax walba ilaahay baa qadaray haa markaasay qofkii waxay ka qaadeen ikhtiyaarkii iyo qudraddii waxay yidhahdeen addoonku waa khasban yah hadduu sinaysta ilaah baa qadaray hadduu qof qad- dila ilaah baa qadaray hadduu khamri caba ilaah baa qadaray waxba looma sheeganayo waxay ku mateleen waxay yidhahdeen geedkaa dabayshu ruxayso caleentu miyay ikhtiyaar leedahay soo iska ruxan mayso qofku waa noocaas oo kale wax ikhtiyaara male ha idan marka waxay leeyihin maxaa laga rabaa wuxuu sameeyaba isagu ilaah baa u qadaray iska daaye waa kalaam baatila markaa oo waxa weeye ka hor imaanaya diinta islaamka waayo ikhtiyaar baa lagu siiyey qudrad baa lagu siiyey caqli baa lagu siiyey salaada markaa aadaysid adaa ikhtiyaarkaaga u weesaysanayo aadaya cidi kuma khasbayso haddaa rabtid adaa iska daynaya oo ka tegaya cidi kuma khasbayso idan marka kuwaasi jabriya la yidhaahdaa waa qoom khaldan oo jahmiye ah waxay diideen addoonku inuu haba yaraatee ikhtiyaar leeyahay waxaana soo afjaray arrintaa cumar ibnu khadaab nin baa loo keenay waxaday markaasuu markii uu yidhi amray in gacanta la gooyo ayuu waxau yidhi u kaaday a- yaa amiir almuuminiin maxaad gacanta ii goynaysaa ilaah baa qadarin aan waxadee dhib male buu yidhi annaguna gacanta waxaan kuu goynaynaa ilaah baa qadaray in gacanta lagu gooyo gacantiina wuu ka jara ha annaguna qadartii rabbaan kuu goynay buu yidhi adna qadar rabbi baad ku- ku qaadatay idan daliil ma aha markaa inaad u daliishatid macaasida qadarta rabbi qoladaa jabriya la yidhahdaa waa qolo dhunsan waa qolada kale oo dhumay waa qolada darafka kale istaagayoo nufaatu lqadar baa la yidhahda waa kuwa hadda shiikhu u baabeeyey oo yidhi fii munkari alqadar qadarkao dhan bay diideen waxay yidhahdeen ilaahay waxna ma qadarin waxna la iima qorin waxba waa diideen hadda ayaa wal amru unufun bay dheheen hadda markii aan anigu waxa sameeyo ayuu ilaahay ogaanayaa kabacdaa malaa'igtu ii qoraysaa laakiin holay ilaahay waxba iima qorin bay dheheen marka waa kuu yidhi imaamu shaafici raximahullah kuladooda cilmiga hadday cilmiga ogolaadaan waa laga xujadii waa laga helayaa oo waxaa la odhanayaa horta ilaahay cilmigiisa ma ogoshiin inuu ilaahay wax walba cilmi u leeyahay hadday yidhahdaan ilaahay cilmi uma laha waxba waa gaaloobayaan waayo ilaahay bay wax u nisbeeyeen jahli hadday cilmigii ogolaadaanna qadartii waa ku khasban yihiin inay ogolaadaan kuwaasina waxaa la yidhahdaa alqadariya waa kuwuu yidhi nabiga calayhi salatu salaam uu ka sii degay uu yidhi alqadariyatu majuusu hadihi lumma qadariyadu waa kuwii mushrikiinta ahaa oo dabka caabudi jiray oo kala weeye hadday xanuunsadaan ha soo booqanina hadday dhintaan janaasadooda ha raacinina waa qolo khariban weeye nabiga aad uga sii digay axaadiis saxiixa kusoo aroortay kuwaa qadarka waa diideen walamru unufun bay yidhahdeen waana kuwan hadda atharka cabdullahi bni cabaas uu- eh, cabdullahi bni mas- eh, cabdullahi bni cumar atharkiisa lagu radiyaya uu shiikhu keenay qolada saddexaad waxa weeye waa wasad waa ahlu sunna waljamaaca waa salafu saalix waa rasuulkii waa saxaabadii waa intii raacday waxay yidhaahdeen kullu shayin biqadar wax walba ilaahay baa qadaray inaa kula shayin khalaqnaahu biqadar bi allah wallahu khalaqakum wamaa tacmaluun wax alla waxaad samaynaysaan ilaahay baa qadaray ilaahay baa abuuray idan wa aliimaanu bilqadari khayrihi wa sharihi sida xadiidkaanu ku arkayno taa marka dariiqaasaa sawaabtaa inaad qadarta rumaysid sharcigana u hogaansan adiga laguma dirin aakhirana lagu weydiin maya maxaa ilaahay kuu qadaray waxaa lagu diray sharciga iyo diinta nebi maxamed kuula yimid see uga camal fash idan nebigu wuxuu ku yidhi icmaluu camal sameeya fa kullu muyasaru limaa khuliqa lah samay marka wixii lagu diray marka intaa muqadimada haddaan uga gudubno waxaan marka eh, atharka cabdullaahi ibni cumar iyo xadiidka uu isdhex geliyey shiikhu ayaynu tilmaamaynaa kabacdi axaadiidta kale casharka dambaan ka dhigayna qaala wuxuu yidhi shiikhu wa qaala ibnu cumar waa cabdullaahi ibnu cumar ibni khadaab ayaa waxa uu yidhi waladii nafsu eh, ibnu cumar biyadihi waladii nafsu ibnu cumar biyadihi dhaartan waxaa ka horreysay shiikhu xadiidka wuu soo koobay wuxuu lahaa qisa xadiidka imaamu muslim baa wuxuu ku warinayaa kitaabkiisa saxiixa bilowga waa meeshu ka bilaabay laba nin oo taabiciina oo nina la yidhaahdo yaxya ibnu yacmar oo taabiciya oo reer basre ahaa nina la yidhaahdo waxa weeye xumayd ibnu cabdiraxmaan ayaa isa soo raacay oo basre ka soo tegey waxa uuna yidhi sida uu xadiisku isagoo dheer imaam muslim ugu qoran yahay ciddii ugu horreysay oo qadarka ka hadashay basra waxa uu ahaa macbad aljuhani waa macbad ibn khaalid aljuhani waa ninkii ugu horreeyey oo qadarta alle inkiray oo yidhi walamru unufun waxaa la yidhi xasan albasri taabiciga jaliilka ayuu majliskiisa imaan jiray kabacdina waa ka tegey wuxuu inkiray madhab gaaruu la yimid inuu qadartii oo dhan beeniyuu la yimid dad badan baana raacay atbaac buu yeeshay labadan marka taabici oo yaxya ibn yacmar iyo ninkan kale ayaa issoo raacay waxa uu yidhi xaj ayaan u soconnay ama cumro oo yaxya ka sheekaynaya waxa uu yidhi markaasaan waxaanu isnidhi low laqiinaa haddaanu la kulanno maanta axada min asxaabi nabiy sal slam nin saxaabadii nebiga ka mid ah haddaanu maanta hello oo aan weydiinno bal nimankan qadarka inkiraya iyo xaalkooda markaasaan waxaan la kulannay buu yidhi cabdullaahi ibnu cumar ibnu khadaab markaanu beytka ilaahay nimid xaramka oo gelaya markaa xaramkii labada dhinac baan ka gallay midig iyo bidix markaasaan waxaan u maleeyey oon is yidhi saaxiibkaa adiga hadalka wuu kuu daynayaa hadalka bilow hadalkii baan bilaabay buu yidhi waxaan ku yidhi yaaba cabdiraxmaan waa kunyada cabdullahi ibnu cumar dahara fiina waxaa naga soo dhex baxay buu yidhi halkaa basre ka soo baxay dad waxa weeye qur-aankii akhrinaya oo cilmiga baranaya haddana odhanaya wal amru unufun oo laa qadar dhaaya ilahay waxba ma qadarin bay leeyihiin markaasuu cabdullaahi ibnu cumar wuxuu yidhi wuxuu ku yidhi fa idaa laqiitum haddaad la kulantaan kuwa u tegtid fa aclimhum u sheeg annii barii'un minhum inaan beri ka ahi u sheeg wa annahum baraa'u minii iyaguna beri iga yihiin markaasuu arrintan yidhi markaasuu wuxuu yidhi wuxuu yidhi waaladii nafsu ibnu cumar biyadihi dhaartaanuu maray waxaan ku dhaaranayaa allihii ay allah baan ku dhaaranayaa oo nafta markuu raba iga qabanaya isagaa iska hadlaya low kaana liaxadihim mithlu uxudin dahaba hadday u sugnaato mid iyaga ka mida buurta uxud oo kale oo dahaba uma anfaqahu fii sabiilillah uu jidkii ilaahay ku bixiyo maa qabilahu llaahu alla kama aqbalo minhu ka aqbali mayo xataa yu'mina bilqadar ilaa uu qadarka alla rumeeyo ha xataa yumina bilqadar ay khayrihi wa shari ilaa uu taa rumeeyo waxba laga aqbali mayo uma istadalla waxa uu deliishaday cabdullahi ibni cumar markaa xadiidkan faqaala waxa uu yidhi xadathanii abi cumar ibnu khadaab xadathanii abi aabbahay baa ii sheegay oo cumar ibnu khadaab ahaa ayaa ii sheegay waa xadiidkii oo xadiisu jibriil oo maaragtay dheeraa oo cumar ibnu khadaab wariyey oo imaam nawowi xataa arbaciinka ku keeno xadiidka labaada waxa imaam muslim warinayo sunanka o dhan baa warinaya waxa uu yidhi waxaa ka mid ahaa marka arkaanta iimaanku soo qaatay xadiidku waa dheeraa arkaanulislaam markii la sheegay ayuu kabacdi wuxuu yidhi jibriil akhbirnii can aliimaan markaasuu wuxuu yidhi nebigu aliimaanu an tu'mina billaah wa malaa'ikatii wa kutubii wa rusuli wa alyowm alaakhir wa tu'mina bilqadari khayrihi wa shari wa ka markaasuu jibriil la yidhi sadaqta run baad sheegta idan marka xadiidkaasu cabdullahi ibni cumar deliishaday rawaahu muslim iyo imaamu muslim baa warinaya fi awal kitaab oo fi kitaab aliimaan baa ku warinaya imaam abu daawuud sunanka o dhanna waa warinayaan oo xadiidka xadiidka xadiisu jibriil laba saxaabi baa wariya abu hurayra iyo cumar ibn khadaab cumar ibn khadaab xadiidkiisa imaamu muslim ayaa warinaya ama xadiidka abu hurayra imaamu muslimna waa wariya imaamu albukhaarina waa wariya laakiin alfaad bay ku kala duwan yihiin xadiidkan cumar ayaa dheer idan muxuu deliishaday cabdullahi ibni cumar markaa aliimaan waa maxay baa layii maxaa lagu tacriifiyey arkaanuliimaan baa la sheegay haddaa lixdaa rugni mid ka mida beenaysid ma tihid mu'min markaa iimaan meesha kuma haysid marka cabdullahi ibni cumar saasuu ugu radiyey oo ugu dhaartoo yidhi haddii aynan aliimaanu bilqadar la imaan wax laga aqbalaya ma jirto ay maaha dad islaama waxa weye dariiqa xaqaana waa ka leexdeen waynuna arki doonaa xadiidka cubaadat bna saamidna saasoo kale isna u tilmaamaya idan marka khulaasatlqowl waxa weeye xadiidkan wuxuu daliil u yahay wujuubu liimaani bilqadar inaynu aaminno qadarta rabbi shar iyo khayrba inaynu aaminno wax walba ilaahay baa qadaray aayado qur-aanaa ka hadlaya inaa kula shayin khalaqnaahu biqadar ay badan yihiin waxa weeye markaa aayadaha qur-aanka iyo axaadiidtuba aad iyo aad bay uga hadlayaan waxaa markaa si fiican u tafsiiliya oo aynu ku soo marnay kitaabkan kitaabkii ka horreeyey aynu soo sharaxnay aclaamu sunnat almanshuura lilxaafid alxakami ayaa si fiican u tafsiiliya qadarta qadarka sida loo rumaynayo arkaantiisa waxa weeye iyo maraatibtiisa iyo waxa weeye maaragtay adiladiisa iyo kitaabada iyo cilmiga iyo kulli halkaas ayuu si fiican ugu tafsiiliyey oo su-aal su-aal ka dhigay waana soo sharaxnay insha allahu tabaaraka watacaala marka axaadiidta dambe qeyb gaaraan ka dhigaynaa intaas ayaan cashirkan kusoo gaabinaynaa walxamdu lilah rabbi alcaalamiin